is Nikki Strong, and this is VOA1, The Hits.
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ah ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban hirka fimida geeska africa iyo caalamkao dhan oo aad ka dhagaysanaysaan bogga v o a somaly com duur wanaagsan iidarkiinba meel kastoo aad joogtaan waa arbaco lix tobanka bisha februari sanadka laba kun iyo labaiyo labaatan afrikada bari waxay tilmaamaysaa kooda iyo barka duurnimo halkanna waa shanta iyo barka aroornimo ee washington idaacadda duurnimo barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed cismaan qodobada aan idinkugu hayo barnaamijka duurnimo maanta waxaa ka mid ah dhalinyaro ku dhaqan magaalada laascanood oo ku midoobay shirkad ay markaasi ka hirgeliyeen magaaladaasi taasoo dadka ku dhaqan magaalada laascanood adeegyo kalgedisan u qabata
waxaan ugu talagalnay inay dadku kaga maarmaan magaalooyinka waaweyn waxay ka helayeen hadday hargeysa noqoto hadday xamar noqoto iyo hadday dubay noqotoba intaba waxaan ugu talagalnay alaabtay ka heli lahaayeen inay halkan ka helaan
waxaad kaloo dhegaysan doontaan oo idin haynaa warbixin ama waraysi ku saabsan aan idhaahdee khibradda macallinka uu kala kulmo inta uu ku guda jiro waxbaridda ubadka heesihii ciyaarihi ayaan sidoo kale barnaamijka ka marnayn intaasoo idil waxaa ka horeynaya warkii dunida ee ku soo dhowaada aqalka kremlinka ee looga armiyo waddanka ruushka ayaa iska fogeeyey mas-uuliyadda weerar dhinaca internetka oo lagu qaaday ukrain maalin ka hor kuwaas oo lagu bartilmaameysaday websaydyada wasaaradda difaaca iyo ciidamada qalabka sida ee waddankaasi iyo sidoo kale laba bangiyo oo dowladeed oo waddankaasi uu leeyahay kiyev ayaa soo jeedisay in weerarka uu ka yimid dhinaca ruushka iyadoo laga cabsi qabo in moscow ay qorsheynayso inay duulaan ku qaado dalka ay dariska yihiin ee ukrain ma garanayo siday wax u dhaceen sida la filayay ina ukrain waxay sii wadaa inay isku daydo inay eedeyso ruushka wax kasta oo dhaca ayay ku eedeysaa ayuu yiri afhayeenka kremlinka dimitri bescof oo warbaahinta la hadlay bescof waxa uu intaasi ku daray inaanay ruushka wax shaqaa ku lahayn weerarkaasi dhinaca internetka lagu qaaday wadanka ukrain goobaha ay dhibaatadu saamaysay waxaa ka mid ah bangiga keydka ee dalkaasi iyo laba hay-adood oo maaliyadeed oo waddankaasi ku yaalla oo kuwooda ugu waaweyna toddobiyo toban israa'iiliyiina ayaa la xiray iyagoo loo haysto tuunka inay ku lug yeesheen weerar cunsurnimo ah lagu qaaday xaafad falastiiniyiintu oo ay ku taallo daanta galbeed halkaas oo bishii hore weerar uu ka dhacay waxaana dadka la xiray arrintooda ay timid maalinta maanta oo arbacada maanta booliiska ayaa sheegay in yuhuudda israa'iiliyiinta ahi oo ku hubaysan dhagaxaan budad iyo walxo kale ay dhaawaceen hal qof oo falastiiniya islaamar ahaantaas in ay burburiyeen dukaamo baabuur iyo hanti ku taalla xaafadda hawara ee daanta galbeed ee waqooyiga waddankaasi januari afarlabaatankeedii tuhmanayaasha oo ku nool daanta galbeed jerusalem iyo waqooyiga israa'iil ayaa waxaa ku socda baaritaano la xidhiidha inay geysteen weerar ka qayb qaadanaya kuluglaanshiyaha waxyaabo la mamnuucay iyo burburinta hanti iyaga oo sidoo kale ujeedkuu yahay arrimo cunsurinimo ayuu yiri booliiska israel kooxaha u dooda xuquuqul insaanka ayaa sheegay in falastiiniyiinta ay la kulmeen weeraro joogtaa oo kaga yimaada yuhuudda israa'iiliyiintahi waxaana inta badan aan la ciqaabin dembiilayaasha maadaama ciidamada ammaanka israel ay naadir tahay inay tallaabo qaadaan kooxda xuquuqul insaankahi ee beetslem ee israel oo si dhow ula socota rabshadaha daanta galbeed ayaa sheegtay bishii nofembar inay diiwaangelisay afar boqol kow iyo konton dhacdo oo rabshado yuhuudda la dejiyey falastiiniyiinta tan iyo horaantii laba kun iyo labaatankii warkii dunida dhegeystayaal waa nageyntaa duur wanaagsan dhegeystayalalkaad warkaasiad ka dhegeysanayseen waa v o a macallimiinta ayaa waxaa ka mid ah udubdhexaadka bulshada islamar ahaantaasina waxa ay soo saaraan ubadka iyo jiilka iyagoo waxbara maxamed idris areeye waxa uu ka mid yahay macalimiinta dhiga dugsiyada hoose ee dalka jabuuti waxa uu sidoo kale wax ka dhigaa dugsiyo kale oo gaar loo leeyahay waxaana uu la kulmay oo uu kala sheekaystay khibradda iyo waayo aragnimada waxbaridda ubadka wariyaha v o a ee dalka jabuuti sagaal siciid faarax
horta sagalay sidaa sheegtay magacayga waa maxamed idriis areeye waxaan ahay macalin macalinku horta anigu markaan yaraa xataa laftarkeeda waxaan waxaan ku hamin jiray inaan wax dhigo iminka waan weynaadayna waxaan ahay macalin barefka dhiga iyo macalin iskoolka dawladda xataa dhiga aroortii ayaan ahay markaa macalimadu waa holo adag runtii sababtoo ah waxaad haystaa intaasoo kalaas oo ka kala kooban intaasoo arday oo arday walba uu leeyahay dabeecad gooniya dabeecaddiisii dhabta ahayd sidaas awgeed ayaa macalinka laga rabaa inuu ardaydaas oo dhan dabeecaddooda inuu ku muqooniyo dabeecaddiisii keliya ahayd markaa dulqaad mid baa xaggan ka hadlaya mid baa maxay ahayday ciyaalka maxayahday qalqaaliya oo wahdilaba mid baa adiga isku kaa taagaya mid baa canaaga mid bay adag tahay inaad wax fahansiiso adag dadkaasoo dhan baa lagaga baahan yahay inaad maxay ahayday hal qof aad ka dhigtid oo aad soo saartid sababtoo ah maxay ahayday macallinkun waa macallinka soo saaraya ubaxa dalka markaa shaqadan waa shaqo u adag waa responsibility weyn ama waa mas-uuliyad xoog weyn oo saaran macalinka macalinkuna waxaa mar walba muhiima inuu maskaxda ku hayo inuu yahay inuu yahay qaabeeyaha ama habeeyaha mustaqbalka waddanka sidaas awgeed macalinku mas-uuliyad weyn baa saaran runtii macalimiinta oo dhan waxaan odhan lahaa maxay ahayday mas-uuliyad iska saara maxay ahayday ciyaalkan aad u dhigaysaan maxay ahayday waxaanaad kula dhaqataan sida ugu wanaagsan ee aad ugula dhaqmi lahayd ciyaalkaaga oo kale runtii waxaa cajabiya hadalkaaga waxaa tidhi boqolaal dabeecadood kala duwan waa inaad taada ku muqoonisid marka say u suurtageli kartaa inaan boqol kan dabeecadood ciyaalkan kala duwane mid caadiya mid waalo mid xaafadii islaanta odag isfureen mid xanaaqsan seed taada ugu muqoonin kartaa see awoodda see u isticmaali karaysaa waa waa sahal sagalay sababtoo ah macallinku macallinku markuu yahay macallin garanaya istaraatiiji badan oo ma qaabo badan oo ciyaalkan loogula dhaqmo kii qalqaaliya macallinku qalqaali buu noqonayaa kii kii maxay ahayde kii yara kii degan wuu deganaanayaa kii maxay ahayde tarbal makerka ah ama rabshoolaha ah isaga rabshoolo ku noqonayo maxay ahayde marka uu uu kaga waali right marka hadba sida uu ardaygan yahay ayuu macallinku noqonayaa sidaas awgeed ayaa macallinka laga rabaa galaaskan oo dhan si aanay u lumin waxbarashadii ama hadafkii uu yimid ardaydan ay u yimaadeen sababtoo ah ardayda halkan u yimid qaar baa doona inay wax bartaan qaar baa doonay inay waxbaran qaar baa toos u yimaada sidaas awgeed macalinka ayaa laga rabaa inuu qaarkan toosiga u yimideen uu ka qabto dadkan waxbaranaya qaarkan waxbaranayana uu u gaadhsiiyo hadafkay doonayeen marka sababtan dabeecadduna waxaa weyaan waa hadba sida uu ardaygan yahay inuu u ahaado macallinkuna taasaan ka wadaadiga adigoo kalso ahaan markaad subaxii gaaska soo gasho waxyaabaha aad ku bilowdo ma ciyaalka u hanjabtaa ma cabaar baad daadaawataa ma indhaha maxaa xasbaysaa
runtii markaan subaxii saa u soo gal galaaska subaxii waa la wada faraxsan yahay horta sababtoo ah xilli waa xilli qof walba uu nashaad yahay ardaygu enerjigiisii uu buuxaa macallinku sidoo kale uu buuxaa markaad saa u soo geshid baa horta waxaa wanaagsan in uu macallinku ciyaalka uu salaamo maxaa yeelay dejiyo maxaa yeelay anu shakhsiyan shakhsiyan inuu marka ugu horeysaan saa galaaska u soo galo waxaan isku dayaa inaan ciyaalka aan hanto quluubtooda iyo attentionkooda ama maxayday soo jeeditoonkoogii aan hanaanto oon galaaska halkan ilaa halka ugu dambaysa aan saa markaan u wada maro maxay ahayday aan wejiyaashooda ka dheehdo ama aan arko ciyaalka maxay si ay attentionkooda aan u hanto waa inaan saa uwadato wada dhex maro qof walba aan weydiiyo wixii xaaladiisa siduu saa ku soo kacay ka war xaafadii hawki maxay ahayd maanta waxaan dhiganna ma la socotaa maanta taariikhdu waa imisa haa maanta taariikhdu waa imisa shalay tool maxaan ku joogsanay maanta maxaan dhigan rabnaa waxaasoo dhan markaan waxeeyo ardaygu uu ku dhacaya wadiiqadii aad doonaysay inaa maxay ahayd uu ku dhaco markaa sidaas awgeed anu hababkaabaan isticmaalaa haddaan ahay maxamedka ahaan kulligan dadka wax bartoo dhan macalin macalin waxaa jiraa jeceshahay adi macalimiintaadii kuwa ugu jecleed
way jiraan macalimiin aan xoogu jeclaa macalimiin dabcan way jiraan dabcan way jiraan macalin ma ma ma ilaawi karo macalimiinta qaar sababtoo ah markaan anigu markaan yaraa waxbarashada waan jeclaa ma ahayn rabshoole waa waa iska deganaa waa iska deganaa marka ha- macalinka macalin walba wuxuu jecel yahay qofkan degan ardayga degan ee raba maxay ahayd inuu wax barto ma ogtahay marka hal- ha- ha- ma- macalin aan iska hor imanay ma garanaya inta wax baranayey marka macalimiinta oo dhan anigu waa iigu wanaagsanayeen macalin macalin macalin waa jiraa aan si maxay ahayday heer sare ah dee qalbigayga aan ka bixin way jiraan oon hababkiisii isticmaalo maxay ahayd waa hababkaasna waa hababka aan hadda isticmaalo anigu marka iminka ma- qaar haddaan ka sheega waxaa jira macalin la odhan jiray ma- macalin yaasiin oo iminka ah iminka macalin ahayn laakiin asbakteer ah macalinkaasoo kale xoog xoo- xoog buu yahantay maxay ahayd qulubtayda mana ilaabo macalinkaas yaasin ayaa la yidhahda hadduu lacal ismaqlo ha yaasiin baa la idhahdaa marka waa asbakteerka jabuuti ee iskolada hoose iminka okay macalimiinta kale dhalinyarada maxaa kula talin lahayd macalimiinta dhalinyarada waxaan odhan lahaa sh- sh- hawshan ad haysaan waa hawl adag laakiin waa hawl laakiin waa hawl muhiim ah waa waa adiga iyo askarigu waxaa tihiin isku mid Ma- askarigu wuxuu ilaaliyaa wuxuu ka ilaaliyaa dalka cadowga soo galaya xuduudaha macalinkuna wuxuu ka ilaaliya wuxuu ilaaliyaa jahliga burburinaya ummadda ayuu ka ilaaliyaa marka adiga iyo maxaa ahayd askarigu waxaa ciyaartaan Wadajir baad ilaalisaa.
dabcan labadaas waxaad waxaas waxaa tihiin laba qof oo isku rool ciyaaraya macalinku eh, askariguna sida oo kale askariguna sidoo kale waa meesha lagu barto dulqaadka yadna wiil xarogoonaya oo qurux badan oo maashaallaya ayaa ciqaab la saaray waxaa laga leeyahay timaaga soo xir isagoo isdadawanaya u xiiraya hadduu samayn waa ciqaab kale ayaa u taalla samirka ayaa tan lagu bartaa marka taa iyo taana waxay ka midaysan yihiin xagga samirka ayaa lagu bartaa right sidaas oo Good. aad baa mahadsantahay Waa mahadsantahay. Thank
maxamed idriis areeye oo ka mid ah macalimiinta wax ka dhiga dalka jabuuti ayuu kaasi ahaa wuxuuna u waramayey wariyaha v o a sagaal siciid farax dhegaystayaal markan dhinacii heesaha aynu ku yara nasanno
ililixada quruxdiyo inantaan ma jeedtahay muuqaagu waxaana mililixada quruxdiyo inantaan ma jeedtahay muuqaagu waxaana Kasoo yidhi mar haddii adduunyada miisaan la saaran mar haddii adduunyada miisaan la saaran mar adaa ka soo weydhi muhashada dareenkee caashaqo mutaysta muhashada dareenkee caashaqo mutaysta muujadi kalgacalkana aan soo noqoti ikran maylahaysa ikran maylahaysa muujadi kalgacalkana
oo tahay heesaasi ikraan caraale iyo fanaanka cabdiftaax yare ayaa ku luuqeynaya halkaad ka dhegeysanayseena waa v o a markana magaalada laasxanood dhalinyaro aqoon-yahana ah oo isu tagay gudaha magaaladaasi ayaa waxay ka hirgeliyeen shirkad dadka magaaladaasi u adeegta waxyaabaha ay ka caawiyaan ayaa ka mid ah adeegyada ay dadka magaalada laasxanood uga baahan yihiin magaalooyinka waaweyn in ay guryahooda ugu geeyaan wariyaha v o a cabdikariin olol ayaa la kulmay dhalinyaradaasi warbixin arrintan la xiriirta ayuuna inoo soo diray
qaar ka mida dhallinyarada magaalada laascanood aqoon-yahanada barnaamijka v o a la hadlay ayaa sheegay inay soo kordhiyeen ganacsi ay ku midoobeen kaasoo ay kaga kooban yihiin wiilal iyo gabdho nimco cumar axmed waxa ay ka mid tahay hablo magaalada laascanood ka hirgeliyey ganacsi ku cusub barnaamijka dhallinyarada laantaafka soomaaliga v o a ayay uga warantay waxyaabaha ay soo kordhiyeen iyo adeega is leedahay ugu horeyn iyadoo sharaxi doonta ujeeddada ay ganacsigan ay ka leeyihiin bismillaah marka hore waa salaamayaa v o a iyo wariyaheedaba markaa xigta magacay waa nimco cumar axmed waxaana ardayda jaacadaha ku dhammaystay magaalada ee wax ku bartay aad baan ku faraxsanaa inaan ka qayb galo barnaamijkan busineska aanu ku midownay annagoo ah afar dhalinyaro ah oo afartayadu baanu ka baxnay jaacadda magaalada waxaan waxaan ugu talagalnay inay dadku kaga maarmaan magaalooyinka waaweyn waxay ka helayeen hadday hargeysa noqoto hadday xamar noqoto iyo hadday dubay noqotoba intaba waxaan ugu talagalnay alaabtii ka heli lahaayeen inay halkan ka helaan insha allah waxa ugu weyn aan u furnay waxweeyaan barnaamijkaygu oo ahaa inaan annagoo afar ah aan shaqo abuur samaysano iyo inaan magaalada wax cusub kusoo kordhino oo ah home decoration waxyaabaha guryaha lagu qorxiyo hadday noqoto wax kasta oo looga baahnaa magaalo kale in magaalada laga helo shaqa abuurka aad samayseen wax qurux badan baad soo kordhiseen bal ka waran wakhtigeeda ku qaadatay inaad adeegan oo kale aad magaalada laascanood keentaan oo aad hirgelisaan oo ay dadku idinsoo booqdaan oo dhiirigelin ay u noqoto dhallinyarada kala duwan bal iga war ilaa markii ugu horreysa aan fikirka helnay inaan barnaamijkan bilowno ilaa iyo haddeer aanu samaynay oo dadku noo imanayeen oo aan furitaankeegu u dhacay waa muddo lix bilood ah lix bilood in ku jirtaan wadnay laba bilood in ku dhow waxaan darsaynay barnaamijkan iyo suu magaalada ka noqon lahaa iyo baahida ugu weyna magaalada ka jirta iyo inaan anagu dhabaadaan dhalinyaro nahay aan lacag urursano aan businesskan samaysano waayo dadka dhalinyarada waa in yaroo salary ah waxweyn ma haystaan inaan lacagta urursano inaan ku talagalno inaan barnaamijkan iyo ugu weyn aan labadaa bilood wadnayna wuxuu ahaa inaan darsanay baahida ugu weyn magaalada ka jirta sidoo kale cabdirashiid cali yuusuf waxa uu ka mid yahay dhallinyarada barnaamijkana hirgelisay v o a ayuu uga waramay ujeeddada ay ka leeyihiin iyo muhiimadda ay leedahay in dhallinyaradu ay xoogga iyo maskaxda iyo aqoonta isu geeyaan bal waxaad iga warantaa fikradani iyo tallaabooyinkan aadis leedahay dhallinyarada iyo dadka aqoon-yahanka faa'iido badan bay u tahay in maskaxda iyo muruqa la isu geeyo
bismillahi raxmaan raxiim ugu horeyn waan salaamayaa v o a iyo wariyaheeda cabdikariin olol salaan kabacdi horta midda jirta waxaweeye qodobka koowaad inaad adigu qof shaqayso waxaa kuu dhaanta inaad u shaqaysato inaad u shaqaysato waxay ku imaanaysaa fikradihii laisu geeyey solutionkii lasoo saaray markaa xal baa la helaya xalka la helaya waxay tahay anagu waxaanu furnay meheraddan meheraddan markaanu furnay ganacsiga waad ogtihiin oo markaad adigu ganacsi samayso dhallinyaro kale aad usii shaqo abuur u samaynaysaa kabacdi intaa waxaa weeye anagu waxaan ugu talagalay dadkan transferka ee aadaya gobolada nagu xeeran inay kaga raystaan sababta uga raysanaya waxaa weeye wax kasta oo ay u aadi jireen meel logistic ka baxayo transportation ku jiro waxyaala badan ku jiraan inay ka heli karaan bartan marka waxyaala badan kaga duwannahay meeladaha way jiraan waxyaala badan oo aanu rabnay inaanu soo kordhinna way jiraan hadafkayaguna inta wuu kasii dheeraya
waa gartay muhiimadda ay leedahay in dhallinyaradu ay isu tagto awoodooda ay muujiyaan oo kale bal iga war
waad ogtahayoo dhallinyaradu marka hadir jaamacadaha ka baxdo shaqala-aani ku dhacdo wax badan baa imaanaya stress baa imaanaya qofkii depression ku dhaca imaanaya marka qofkaas at least xitaa mental illness inuu noqdo hadhowto dhici karas laakiin markaynu aas isu tagno afar isu tagto saddex isu tagto isu geyno waxaa soo baxaysa in qofkii u shaqaysanayo lacag baa la samaynayaa hadaf baa la yeelanayaa dadkii loongii waxay yeelanayaan wax loo yaqaano hadaf kabacdina halkaa waxaa kasoo bixi doona in dadka ay shaqaystaan lacagna la sameeyo lacagtaa laisu geeyana ay noqoto wax lagu faa'iido ta kale aan usoo jeedinay waxa weeye shaqala-aanta waynu naaha shaqada dhalinyaradu waxay tahay shaqalaan waa shaqalaan laakiin processkii shaqada ma joogno qof halkaa fadhiya wuxuu ka odhanaya dhalinyaraha inuu shaqo ma hayo shaqadii markaad fakarkii la timaado baad shaqadii helaysaa isu geey waxaad hayso qof kale walaalkaa oo la tag sheergareeya ku dhaqaaqa markaasaad helaysaan faa'iidadeedii
bal waxaad iga hortaado magaca ku bilaabaya in dhallinyaradu ay fikrada soo kordhiyaan bismillahi raxmaan raxiim magacayga waa ridwaan maxamed haybe waan soo dhaweynaynaa fikrada noocan ah ee weliba ka baxsan shaqada caafimaadka waxay tani noo cadaynaysaa in isdhexgalka bulshada ah marka aad baan usoo dhaweynaynaa bal ka waran hal abuurka dhallinyarada oo kale inay sameeyaan oo maskaxdooda iyo maalkooda isu geeyaan inay intay shaqo raadin lahaayeen oo kale ha fikradan oo kale way soo badanayaan wayna fiican yihiin qoladan oo kale waxay ku fiican yihiin wiilal iyo gabdho bay isdhexgal u sameeyeen marka dee aad baan usoo dhaweynaa maxaad ku aragtay hadda halkan cusub
waxyaalo badan wallaahi oo dhallinyaradu u baahan yihiin way hayaan insha allah waxyaalaha ka dhimanna waan u direynaa wallaahi aad baa loogu baahnaa waxyaabahay soo kordhiyaan siba dumarka carwooyinkan caynkaana aad baan ugu baahneen marka dhallinyarada aad baan ugu mahadnaqayaa ka waran in shaqo abuur ay sameeyaan oo kale bartay dad u shaqayn lahaayeen oo kale shaqa abuurka aad bay u fiican tahay in magaalo shaqa abuur la sameeyo magaalada waxyaabo badan baa ka bannaan boosas badan baa ka badan dhallinyarada magaalada usoo kacdan way ka jiifan arka waxaan ku bogaadinayaa inay shaqa abuur samaystaan oo magaalada kor ay usoo qaadaan guud ahaan soomaaliya ayaa dhallinyaradu si weyn waxay uga hadlaan dhanka shaqala-aanta shaqa abuurkana magaalada laascanood iyo deegaanada kale ee soomaalida lagu soo kordhiyo ayaa waxay u tahay inay wax badan noloshooda kaga bedelaan taasoo qoysaskoodana ay ku caawinayaan cabdikariin olol v o a magaalada laascanood
waa tahay olol aad buu mahadsan yahay dhegeystayaal markaana maxamuud masacadda aan ka codsado inuu inoo dulmaro qodobadii ciyaaraha ee ugu dambeeyey ee caalamka
kulan wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha aan ku bilaabay koobka horyaalka kooxaha qaaradda yurub ee loo yaqaano champions leaga ayaa xalay mar kale dib la isugu soo noqday iyadoo bilihii lasoo dhaafay laga nasanayay habeenkii xalay ahaana waxaa fooda laysku daray wareega lix iyo tobanka wareegan oo kala reeb ah ayaa ciddii soo gudubtaahay waxay usoo bixi doontaa wareega sideedda halka ciddii laga raayana ay gurigeeda aadi doonto kulamadii dhacay waxaa ugu xiisa badnaa kii dhex marayay kooxaha kubadda cagta ee b s g iyo real madrid kulankan waxa uu ka dhacay gegida ay ku ciyaarto kooxda b s g ee magaalada paris labadan kooxood kulanka dhex marayay taageerayaasha dunidu si weyn ayay usigayeen waxaana la filayay in labada kooxood ay soo bandhigaan kubad qurxoon dadkii daawaday kuma aanay khasaarin inkastoo guushu ay dhinacaade weliba kooxda kubadda cagta ee b s g ayaa inta badan ciyaarta gacan saraysay sagaashankii daqiiqo labada kooxood waa ismari waayeen laakiin afar daqiiqo oo dheerya markii lagu daray oo saddex ay ku daysay daqiiqadii ugu dambaysana la gudagalay ayaa ciyaaryahan neymar oo ciyaarta gadaal ka soo galay waxaa kubad uu u dhigay ciyaaryahan keliyan imbabe imbabe oo baallaha ka soo xarooday ayaa laba ciyaaryahan dhexdooda kubadda ku tuurtay goolhaye kutwaana dabamariyay sidaasina shabaqa ula helay kubad ololaysa waa uu ku dabaaldegay garoonka taageerayaashiisu way u sacbiyeen waxa uuna fariin u diray kooxda kubadda cagta ee real madrid oo la hadal hayay in xilli ciyaareedkan marka uu dhammaado uu ku biirayo dan iyo heello kama aanuu gelin siduu u dabaaldegay waaba la ogaa waxaana taasi dad badan ay ku fasireen in uu fariin u dirayo real madrid uu leeyahay lacag kasta oo aan dalbado waan u qalmaa maadaama xiddiga garoonka anigu aan ahay waxaa laysku raacsan yahay haatan ciyaaryahan keliyan imbabe inuu yahay ciyaaryahanka ugu wanaagsan dunida ee xilligan ciyaaryahan leonel messi xiddigan oo haatan calankiisu uu sii dhacayana rigoore ayuu kooxdiisa ka khasaariyey inkastoo habeenkii xalay ahaa uu si wanaagsan u ciyaaray si kastoo tahaba lug labaad ayaa laysugu noqonayaa guriga kooxda kubadda cagta ee real madrid fursad ayaa halkaasi ugu jirta kooxda real madrid oo gurigeeda iyo taageerayaasheeda ay ku badin karto la arki doonay haddii real madrid gurigeeda ay guul ku keento kooxda kubadda cagta ee manchester city ayaa fariin u dirtay guud ahaanba kooxaha ku jira horyaalka qaaradda yurub ee champions league waxa ay shan gool iyo waxba cashir ugu dhigtay kooxda sporting lisbon waxaana taasi ay tilmaamaysaa awoodda ay leedahay kooxda kubadda cagta ee manchester city ciyaaryahan bernardo silva oo kooxda uu ka badiyey isku waddan ka soo jeedaan ayaana goolasha laba ka mida u dhaliyay ciyaaryahan raxiim starlinna kubad ololeysa oo sawaxankeeda meel dheer laga maqlayay ayuu shabaqa bus iyo qiiq kaga kiciyey ciyaaryahan raxiim starlin ayaa kulamadii ugu dambeeyey kooxdiisa goolal badan u dhalinayay waxaanad moodaa haatan isaga iyo macalinkiisu beb guardiola in ay si wanaagsan isu fahmeen guardiola ciyaarsi dabadeed hadlana waxa uu hoos u dhigay sawaxaanka in kooxdu xilligan ay koobkan ku guulaysan karto waxa uuna sheegay in horyaalka kooxaha qaaradda yurub ee champions league aan la isku halayn karin cid kasta ahina ay ku guulaysan karto dhinaca kale caawa ayaa kulamo xiiso badan oo ka tirsan horyaalkan kooxaha qaaradda yurub ee champions league laisugu soo noqonaya kulanka sida weyn isha loogu hayo oo kii xalay oo kale ah waa kan dhex maraya kooxaha inter milan iyo liverpool inter milan waa horyaalka wadanka talyaaniga halka liverpool ay tahay kooxaha ugu wanaagsan wadanka ingiriiska labadan kooxood ayaa garoonka sansiro stadium ee magaalada milano ku wada kulmaya waxaana kooxda kubadda cagta ee liverpool dib ugu soo noqday xidigihii ka jiray qaarada afrika ee koobka qaramada afrika ciyaaray saydumaani iyo maxamed saalax labada xidig ee liverpool ku dhaarato ayaana caawa la filayaa inay garoonka dib ugu soo noqon doonaan bayer munich ayaa waxay booqanaysaa guriga kooxda zelsburg waxaana kulankan laftiisa uu yahay kulan aan la dhayarsan karin maadaama kooxda salisburg lagu tilmaamay inay tahay koox aan cidna ka baqin ayna suuragal noqon karto inay dhibca ka qaadan karto kooxda kubadda cagta ee bayer munich intaana waxaan kusoo gabagabeynayaa dhegaystayaal xubinta ciyaaraha inta aynu mar kale dib u kulmi doono toddobaadka dambe waa mascado idila sidaa iyo war nabadgelyo
aad buu mahadsan dhegeystayaal natiijooyinka kulamadaasi iyo waxyaabaha kusoo kordhay idaacadeena kale ayaad ku dhegeysan doontaan hadduu ilaa yidhaahdo markan dhinacii heesaha aynu ku yara laabanno waxaana idiin soo qabanayaa heestani
sida tahay shawaalgalay bishu shan iyo toban tahay jacisay adduunkee qoraxdii shindha la tahay weli shaahid kuman arag sheekana kumana maqaley wax shabaha naftaade sida tahay shawaalgalay bishu shan iyo toban tahay jacisay adduunkee qoraxdii shindha la tahay weli shaahid kuman arag sheekana kuman maqaley wax shabaha naftaade sharad baan dhiganayaa haddii sharaf mid kula mida lagu sheega dunidee sharad baan dhiganayaa haddii sharaf mid kula mida lagu sheega dunidee samsayadii daraadda anigana ilaa shalay cishqibaa ishidaye ma ishaafinaysaa samsayadii daraadda anigana ilaa shalay cishqibaa ishidaye ma ishaafinaysaa shabeel ciidey ama geeyo shaaximaney sacuurta iyo eegmada rag ninkay la shawrta sharibaha salaxyo ada shicir ammaankaaye shaxda lagu cayaaraa sida tahay shabeel ciidey ama geeyo shaaximaney sacuurta iyo eegmada rag ninkay la
waa tahay rag nin la showrtaa shaarbaha salaaxyo ayuu yiri fanaankaasi heesaasi gabagabaayayna u ahayd idaacaddeenii duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta dhegaystayaal tan iyo afarta galabnimo waxaan idkaga tegayaa nabadgelyo